xiisad kacsanaana ayaa laga dareemayaa gobolka tigiree ee dalka itoobiya iyadoo laga cabsi qabo inuu qarxo dagaal u dhexeeya hogaamiyeyaasha kooxda t b l f iyo ismaamulka oo ku kala tegay arrimo siyaasadeed wararka ka imaanaya waqooyiga dalka itoobiya ayaa tilmaamaya in toddobaadyadii ugu dambeeyey aada loo dareemayo xiisad kacsanaan ah taas oo u dhexaysa dabarisyon oo ah hogaamiyaha t b l f iyo madaxweynaha ismaamulka gobolkaasi iyadoo ay suuragal tahay in waqti weliba uu dagaal ku qarxo dadka ku nool magaalada maqalla iyo magaalooyinka kale ee gobolka tigre ayay dhegta u taagan tahay iyagoona wada diyaar garow ay kaga gaashaamanayaan in haddii dagaal ka qarxo gobolka uu ku yeesho saameyn la mid ah tii ka dhacday markii dowladda itoobiya ay soo weerartay gobolka tigre waxaa la arkayay dad badan oo safaf dhaadheer ah ku jira kuwaas oo hortaagan xarumaha bangiyada islamarkaana doonaya inay lacagaha uga jira kala baxaan halka mashquul aada u baaxad weyn laga dareemayo suuqyada lagu iibiyo cuntooyinka noocyadooda kala duwan dadka ayaa doonaya in ay keedsadaan cunto badan si aanay ugu dhicin macaluul la mid ah tii ku dhacday waqtigii ay gobolka ku dagaalamayeen kooxda t b l f iyo ciidamada dowladda itoobiya xarumaha ganacsiga ee mashquulka saa'idka ah laga dareemayo marka la jooga gobolka tigiree ee dalka itoobiya waa goobaha lagu iibiyo shidaalka ganacsatada iibisa ayaana ku gadaya lacago ka qaalisan kuwii hore maadaama dalabka shidaalka uu aada u batay khilaafka u dhexeeya hogaamiyeyaasha siyaasadda ee tigreega ayaa salka ku haya maamulka waxaana dadka ka faallooda arrimaha gobolka ay tilmaamayaan in dhif iyo naadir ahayd in la arko madaxda t b l f oo dhexdooda loolamaya laakiin hadda ay u muuqato in dowladda dhexe ee itoobiya ku lug leedahay hurinta khilaafaadkan si loo wiiqo awoodda tigreega